الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب من يرث السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجد وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل السمد وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يغفو إثره ويحتدي And إن شاء الله تعالى waxaynu halkan ka gudagelaynaa faradkii ugu dambeeyey ee furuuddii lixda ahayd ee alla uu kitaabkiisa ku caddeeyey faradkaasi oo marka xagga qadarka lagu qaadanayo la eego lixda farad hal farad oo qura uu ka yar yahay oo farad qura ka yar oo faradka thumunka la yidhaahdo siddeed meelood meel ahaan ayuunbaa ka yar shanta kale isaga ugu yar marka dhinac kale laga eego oo cidda ku qaadanaysa la eegana waa faradka ugu badan ee dad wax ku qaato waana faradka loo yaqaano sudus lix meelood meel ahaan xoolaha marka lix meelood laga dhigo meel ahaan faradkaasi oo faradkii ugu dambeeyey lixda farad ah ayaynu insha allahu tacaala maanta gudagelaynaa waxaana wax ku qaata toddoba qof afar usuusha markaa ah ama waalidiinta oo usuusha maydka ah oo ah aabbe iyo hooyo awow iyo ayeeyo afartaasiba waxbay ku qaadanayaan xaalaadkooda qaar ka mid ah qaarkoodna wax kaleba wax kuma qaataan oo ayeeyaduna xaalad aan sudus ahaynba ma laha oo lix meelood meel ahaan mooyaane wax kaleba ma qaadato saddexda kale aabbaha iyo awowga iyo hooyaduna xaalaadka ay wax ku qaataan mid ka mid ah ayay noqonaysaa ee marar kaloo ay wax qaataanna waa jiraan saddexda soo hadhay waa walaalkii hooyo markuu midh qura yahay lab iyo dhadig kuu doonayo ha noqdo ama labeeb ha noqdo farqi ma leh walaalka hooyo hadduu midh qura noqdo lix meelood meel ahaan buu leeyahay iyadaan la eegaynin nooca uu yahay ma labaa ma dhadigba ma laba ka dhexeeya iyadaan midna loo eegay labada soo hadhay waxa weeye bintul ibni inantii inanka maydku dhalay oo la joogta bintu sulbi inantii maydku dhalay haddii inantii maydku dhalay ay xoolaha barh qaadato wa in kaanat waaxidatan falaha nisfu ta labaad ee inanka maydku dhalay hadday mid qura tahay iyo hadday boqolaal yihiinba xoolaha sudus bay yeelanayaan lix meelood meel ahaan labadaa habloodna waxay isku qaadanayaan thuluthaan takmilatu thuluthayn marka lix meelood meel ahaan iyo badh laysu geeyo waa saddex meelood laba ahaan waa thuluthaan waxaa iyana taa la mid ah sida naadimkuba inoo tilmaami doono raxmatullaahi calayhi walaasha shaqiiqada ah ee aabbiya hooyo markay xoolaha badh qaadato walaasha aabbaha qura maydka ugu walaasha ah ee aabbe hadday mid qura tahay iyo hadday boqolaal ama kumanaan yihiinba mar haddii shaqiiqadii oo inantii aabbiyo hooyo maydka ugu walaalka ahayd ay badh qaadatay hablahaa kale waxay qaadanayaan sudus lix meelood meel ahaan takmilata thuluthayn marka toddobadaa qolo ayaa wax ku qaadanaya naadimkuna qaab aada iyo aada u fiican buu samaynayaa oo marka horena wuu soo ururinayaa toddobadaba laba bayd buu ku ururinayaa marka dambena waa kala saarsaaraya oo marna warkii oo kooban buu dhiibi marna warkii oo fidsan وسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد وسدس لح ميلاد ميل أهان فرض سبعة تضبا فرد كودوي أو من العدد ترك أهاضي تضبا قلو فرد كودوي أب أي فرض أب أب فرد كيوي إيا وأم هويو فرد كيد uma intaa kadibna bintibnin inantii inanka maydku dhalay faradkeedii weeye iyo wajadin awow faradkeed sudusku afartaa qole uu halkaa bayd ku sheegayba waxa weeye ama shadrulbeydka dambe uu ku sheegay waxa weeye farad buu u yahay wal ukhti walaal faradkeed weeye bintil abi oo inantii aabbaha ah macnaha tii shaqiiqada ahayd buu meesha ka saaraya tii aabbiya hooyo wal ukhti walaal faradkeed weeye inantii walaasha ahayd taasi oo bintil abi inantii aabbaha ah oo tii dhinaca hooyana ugu walaalsha ahayd aan ahayn uma intaa kadib aljadda ayeeyo faradkeed weeye ayeeyadiina sudus bay wax ku dhaxashaa lix meelood meel ahaan wa waladulummi weladkii hooyo ilmihii hooyo waa walaalkii hooyo eh tamaamulcidda ciddada markaa dhammaystirankeedii iyo tirada taamnoqodkeedii weeye walaalka hooyana waa tiramada dhammaystirkeedii oo waa ka tirada tamimaya ee dhammaystiraya marka labadaa bayd ayuu toddobadii qof ee suduska wax ku dhexlayayba ku tilmaamay waayo waa faradka ugu badan ee dad wax ku dhaxlo faradyada kale waxa ugu badnaa nisfiga oo shan qole wax ku dhexlayeen inta kale way ka hoosaysay inta kale oo dhami way ka hoosaysay maadaamay sidaa tahay faradkan laba bayd buu markii hore inoogu koobay si aanu inoogu ballaadhan oo markiiba aad u garato dadka wax ku dhexlaya mar labaadkiina wuu kala saaray oo shuruuddeedii buu raaciyey wa sudsu suduskii fardu sabcatin toddoba faradkood weeye oo min alcadadi tiro ka ahaaday abin aabbe faradkii weeye iyo wa ummin hooyo faradkeed uma intaa kadibna bintibnin inanka maydka inantiisii faradkeedii weeye iyo wajadin awow faradkeed oo farad ayuu awowgana u yahay sudusku awowga faradkiisii weeye wal ukhti walaal inantii walaasha ahayd faradkeedii weeye walaashaasi oo bintil abi aabbaha inantiisii ah oo walaaluhu maadaamay walaalaha nasabku saddex jiha ka imanayeen mid aabbiyo hooyo mid aabbe qura iyo mid hooyo qura tani waa tii aabbe qura bintil abi aabbaha inantiisii ah uma intaa kadib aljadda ayeeyadii baa wax ku qaadata oo ayeeyaduna iyaduna waxay wax ku qaadataa lix meelood meel ahaan waa waladulummi ilmihii hooyo waa walaalkii hooyo eh tamaamulcidda ciddada iyo tirada dhammaystirankeedii weeye markuu toddobadiiba labadaa bayd ku koobay ayuu haddana rabaa inuu kala sheeg sheego siday u kala mutaysanayaan suduska iyo shaksi kastaaba xaaladda uu sudus wax ku qaato aabbihii baanu ugu hormariyey fal abu aabe yastaxiquhu wuu mutaystaa hu oo suduskii ah macal waladi walad la jirkii buu mutaystaa marka maydku ilma dhalay ee ubad leeyahay aabbuhu sudus buu yeeshaa wahakadaa sidaasi oo kalay ahaatay al ummu hooyadiina oo sudus bay mutaysataa markay welad la joogto bitanziili samad ay bimunazali samad allaha samadka ah ka uu soo dejiyey sida ku sugan markaynu ku soconno sidaa weeye oo iyaduna waxay mutaysanaysaa sudus sida qur-aanka alle ku sugan markay ilmo la joogto fal-abu aabe yastaxiquhu waa mutaysanaya hu oo suduskii ah macal waladi weladka la jirkiisii ayuu mutaysanayaa markuu welad la joogo wahakadaa sidaasi oo kale ayay ahaatay al-ummu hooyo bitanziili samad allaha samadka ah tansiilkiisa bimacnaa munasalka uu soo dejiyey sida ku sugan marka aynu ku soconno sidaasi ayay hooyadiina u mutaysanaysaa oo alle qur-aanka waa ku caddeeyey weli abawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad yacnii maydka labadiisii waalid aabbihii iyo hooyadii mid kasta oo ka mida wuxuu leeyahay sudus xoolaha lix meelood meel ahaan ayuu mid kastaaba mutaysanaya midna mid suduska loo raacin maayo ee mid kastaba inta xoolaha lix meelood laga dhigo ayaa midba qori laga siinayaa oo sudus kaamil ah xoolaha lix meelood meel ahaan oo dhammaystiran ayaa la siinayaa mimaa kii taraka uu ka tegay maydku xaggiisa ayaa laga siin in kaana lahu walad bishardi waa haddii maydkaasi welad leeyahay weladka ama isagu ha dhalo ama wiilkiisu ha sii dhalo ee farac waaris ah oo wax dhexlayaa hadduu joogo hooyada iyo aabbuhu waxbaa waa laysu waxleekaysiinayaa oo waxay yeelanayaan sudus adigu meelo yar oo aynu ishaari doonno oo odaygu wax yar dheeraan karaa way dhacaysaa waynuna tilmaami doonaa wahakadaa sidaasi oo kale ayuu arrinku ahaaday oo hooyada iyo aabbaha mid kastaaba sudus buu yeelanayaa macal waladi libni waladulibni la jirkii wuxuu rabaa weladka hore inaanad moodin weladkii maydku dhalay oo qura ee ka inankiisu sii dhalayna inuu ku jiro ayuu kuusii caddaynayaa wahakadaa sidaasi oo kale ayuu ahaaday oo aabbaha iyo hooyada mid kastaaba sudus buu leeyahay maca waladi libni waladulibni la jirkii alladii waladulibnigaasioo maa zaala aan ka zuulin yaqfuu inuu raaco ithrahu ithra alwaladi weladka raadkiisa inuu raaco marnaba aan ka tegaynin oo wayaxtadii uu ku sargoosto oo uu markaa ku daydo oo ku sargoosto wuxuu rabaa inuu ishaaro markuu weladku yidhi inaanad moodin weladka loo jeedaa inuu yahay ilmihii maydku dhalay oo qura ee wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo ilmaha inanka maydku sii dhalayna inuu isaguna weladkaa la xukun yahay oo aabbaha iyo hooyada sudus geynayo markaasuu rabaa welad oo dhan inaanad moodin welad weladkii macnaa ubadka cid kasta oo ka farcani inaanay hooyada geynaynin iyo aabbaha sudus ayuu rabaa inuu kuu caddeeyo ee uu ku yidhaahdo weladulweladka waalidiinta geynaya suduska waa weladkii la mid ahaa weladka maydku dhalay dariiqadiisa raaci jiray ee aan ka baydhi jirin labiyo dhadigoba oo waayo waxaynu naqaanay bintu sulbida maydku dhalaa nisfi bay qaadataa bintul ibniduna dee nisfi bay qaadataa in allaaliya intuu doonaba aabbaheed hoos ha u dego oo ibnigaasi intuu doonaba derajadiisu ha hoosaysee dee bintu sulbi iyo bintul ibni naasile ah oo aabbaheed macnaha hoos u degay farqi male waa isku mid isku wadday maraan haddaanay isu imanin iyagu hadday tiroobaanna waa la mid oo markay hablaha maydku dhalay thuluthaan qaataan banaatul ibniguna sidaas si leeg bay thuluthaan u qaataan oo waddadooday maraan isku mar bayay qaadanine laakiin way ku sargoostaan oo dariiqa ay raaceen habluhu bay raacaan ragguna waa sidaasi leeg oo ibnigu halkuu maro ayaa ibnul ibniguna maraya sida awadeed buu u leeyahay waar weladku cidda uu sii dhalaa waxay waalidiinta sudus geynaysaa markay yihiin kuwii wax dhexli jiray ee kuwa waalidku dhalay ku sargoosan jiray isku waddada ay mari jireen waxaan leeyahay kuwa meydku dhalay isku waddada ay mari jireen markay ku waayihiin ayuunbaa xukunku sidaa noqonaya ee haddii inani sii dhasho bintilbinti ay noqoto ama ibnulbinti uu noqdo oo inan inani dhashay uu yahay ama inan inani dhashay ay noqoto dee dhaxal ma leh oo toddoba-iyo tobankii wax dhexlayay kuma jiraan waalidkana waxba yeeli maayaan oo waa kal cadami sidii waxaan waxba ka jirin oo kaley noqonaysaa ee wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo waladulwaladka wax dhexlayaa mid gaara inuu yahay oo waalidiintana ka riixaya suduska geynaya kaasun inuu yahay marka wuxuu yidhi wahaakadaa arrinku sidaasi buu ahaaday oo aabbaha iyo hooyada mid kastaaba sudus buu leeyahay lix meelood meel ahaan macal waladilibni waladulibni la jirkii haddii meesha uu joogo waladulibni oo waladulibniga ad ujeedaa waa kee ibniga waladkiisu alladii kii weeye maa zaala aan ka zuulaynin yaqfuu inuu raaco ithrahu ithra alwaladi waladka raadkiisa inuu raaco oo wayaxtadii uu ku sargoosto oo uu ku jaangoosto halkay ka wareegaanba isna uu ka wareego markaa wuxuu inoo tilmaamayaa labada waalid haddii farac waaritahi jiro mid kastaaba faradnimo sudus buu ku leeyahay wax kale ma laha oo faradnimo ah laakiin waa dhici kartaa wax aan faradnimo ahayn wakhtiyada qaarkood aabbaha in la siiyo wax aan farad ahayn ee siyaado kaleoo casabo ah oo weladkan meesha joogaa ayaa markaa la kala qaadayaa haddii weladka waalidka la joogaa uu lab noqdo aabbaha iyo hooyada mid kastaaba sudus buu leeyahay wax kalena loogu dari maayo ee sudus qura ayuu yeelanayaa hadday laakiin dhadig noqdaan oo weladkan la jooga aabbaha iyo hooyada waa dhadig mid kastaaba suduskiisa ayuu qaadanayaa laakiin aabbuhu sidaa ku tegi maayee xoolaha dib buu usii jeedaalinayaa oo u eegayaa haddii meeshaa wax ku hadhaan casabo u soo baaqigarooba isagaa loogu daraya haddii waxba soo hadhi waayaanna suduskaysa ayuu ku gaabsanayaa oo intaa hooyadu qaadatay bes ayuu isaguna ku tegayaa marka intaasuu la dheeryahay inuu xoolaha dib u soo eegayo haddii waxa weeye hablo qura ay noqdaan haddayse la badhax tiro noqdaan ama lab iyo dhadig isku jira ay weladku noqdaan sudus aan wax kale loogu daraynin ayuu qaadanaya marka inta yar aynu ishaarayna leenahay wakhtiyada qaarkood in yar in loogu daraa waa laga yaabaa waa haddii xoolaha wax soo baaqigaroobaan ayuu ku qaadanayaa casabanimo oo isaga waxa ku kulanta aabbaha iyo awowga labadaba hal mar inay wada noqdaan ehlu farad iyo casabo cid kale oo labadaasi ku kulmaan ma jirto oo aan ka ahayn aabbaha iyo awowga aabbaha iyo awowgu waxaa dhici karta fii aanin waaxid isla hal mar inay kugu noqdaan ehlu farad maca daalika casabana noqdaan waana suuradan meeshii welad joogo weladkaasina dhadig noqday haddii uu dhadigaasi inta soo hadhay eelu faradku dhaxalka dhammaysan waayaanoo wuxuun ka soo hadhaan aabbaha loogu darayaa oo looga daba tuuraya markuu inoo tilmaamay labada waalid mid kastaba weladku inuu sudus geynayo ayuu rabaa inuu inoogu daro xaalad labaad oo hooyadu uun la gaar tahay oo aabbuhu aanu la qabin oo hooyadu sudus tegayso lix meelood meel ahaan yeelanayso marka wuxuu yihi wahwa suduskii lahaa hooyadiibuu u sugnaaday ayda noqode macal ithnayni laba la jirkood oo min ikhwati lmeyti meydka walaaladii ka mid ah marka ay la joogtana hooyadu sudus bay leedahay ee faqis qiyaaso haadayni labadaa walaalaha waxaad uga qiyaasataa maa zaada wixii ka badan wuxuu leeyahay hooyadu mar kaley sudus qaadataa aabbaha sudus waxa geeya oo qura farac waaris ah hooyaduna waa la qabtaa markaa laakiin hooyada arrin labaad baa u dheer haddii walaalo tacaduda yimaadaan oo laba iyo wax ka badan ah hooyadu sudus bay tegaysaa haddii si aan walaalaba jirin ama walaaluhu aanay tacadudine midh qura noqdaan huluskeedii ayay mutaysanaysaa aynu soo marnay oo habar welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacaduda weyday hulusku way racatay haddiise waxa weeye walaaluhu ay ku tacadudaan oo laba iyo ka badan noqdaan jihaday doonaanba ha ka yimaadeen lab iyo dhadinkay doonayaan ha noqdeen waxay noqonaysaa hooyadaasi inay ka guurto thulus oo ay sudus u guurto marka xaaladaana hooyadaa la dheeraada buu yidhi wahwa suduskii lahaa hooyadiibuu u sugnaaday ayda noqode macal ithnayni laba la jirkood oo min ikhwati lmeyti meydka walaaladii ah ee faqis qiyaaso haadayni labadan waxaad uga qiyaasataa maa zaada wixii ka badan wixii ka dheeraad ah ka qiyaaso mar haddaan laba ku idhi wixii ka badanina ka sii daran laakiin wixii ka hooseeyaa hooyada sudus gayn maayaane huluskeeday u baaqi yeelayaan waa midh eh wixii ka hooseeyaae waljaddu awow mithlul abi aabbe oo kale weeye awowguna waa aabbe oo kale cinda faqdihi marka la waayo waa aabbe oo kale cinda faqdil abi marka aabbe la waayo oo haddii aabba joogo awow iman maayo laakiin marka aabbe la waayo awow cid damboo kaa waabinaysaa ma jiro sidiisaba awow waxaa xijaaba oo qura aabbe iyo awow ka dhow bes labadaasumaa xijaaba haddaad shaksi awow ahi uu yimaado dhaxal waxaad ugu diidi kartaa oo odhan kartaa waxba ma lihid inaad tidhaahid aabbaa joogee awow adigu iska tag iyo inaad tidhaahid awow waa lagu riixo midkaa dhow baa jooga awowgii ruma ahaabaa jooga tusaale ahaan adna kii labaad baa tahee ka labaad ou iska tag laakiin si kale aad ku kaxayn kartaa ma jirto waljaddu awow mithlul abi aabbe oo kale weeye cinda faqdihi marka la waayo oo muxuu kula mid yahay fii xawsi koobsiga uu koobsanayo ee uu xaabsanayo maa yusiibuhu waxa uu helayo aabbuhu wixii aabbuhu helayey ee sudus iyo qayrkiiba ah xaabsiga uu xaabsanayo maakii yusiibuhu uu helayay oo mina sudusi ah iyo wamaddihi waxa loo sii fidinayo ee loo sii waasicinayo ee casabanimada loogu darayay macnaha labadiiba waa kala mid intaasi buu ishaaraya muxuu kala mid yahay ayuu rabaa inuu ka jawaabo wuxuu yidhi waa fii xawsi koobsiga iyo xaabsiga uu xaabsanaya qaadanayo maa yusiibuhu wuxuu asiibayo ee uu helayo aabbuhu oo mina sudusi ah iyo wamaddihi waxa loogu sii darayo ee loo sii waasicinayo ee loo sii fidinayo ee marmarkii casabanimada aynu lahayn labadaba waa la isugu darayaa ah sidaa waa la odhan karaa iyo wamaddihi waxaa kaloo lagu macnayn karaa in la yidhaahdo wamaddihi waxa loo sii fidiyey oo min alxajbi xijaabis ah taana waa la odhan karaa waar wixii uu qaato aabbe awowna waa qaataa intuu xijaabana waa xijaabaa sidaana waa noqon kartaa oo nadmiga waa lagu fasiri karaa labada sidoodba isma diidayaan markuu intaa tilmaamay ee uu aabbihii iyo awowna waa isku mid yidhi ayuu rabaa inuu kuu tilmaamo in ay masaa'il ku kala duwan yihiin oo aanay si kasta isugu mid u ahayn markaasuu istithna geliyey ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa ilaa idaa kaana ilamaa inuu yahay mooyaane hunaaka halkaa ikhwatun walaalo inay joogaan mooyaane halkaa inay walaalo joogaan mooyaane waa likownihim ahaanshiiyahooda ay yihiin walaalaho filqurbi filqurbi xagga dhowaanta ilalmeyiti ay u dhowaanayaan iyo wahwa isagu uswatun kuwii ku siman wuxuu leeyahay masalo ka soo reeb oo aabbuhu biijmaaci ahlilcilmi walaalaha wuu ridayaa oo meel aabba joogo walaal dhaxal ma yeesho jihaduu doonaba ha ka yimaadee laakiin wuxuu leeyahay awowga masaladaa kulama mid aha calaa qowli ljumhuur marka lagu socdo masaladaa kulama mid aha buu leeyahay ee marka ay isugu yimaadaan dhaxalka awow iyo walaalo dhaxalka way u siman yihiin buu leeyahay oo midna waa aabbaha asalkiisii waa kii aabbaha dhalay waa awowga eh midna waa aabbaha faraciisii waa walaalaha eh marka aabbahaasunbaa hamsatul wasligii xidhiidhinaysay wahoo u dhaxeeya intaasi buu tilmaamaya laakiin arrin loo sallimayo ma aha inay siman yihiin halkeedaynu ugu tegi doonaa insha insha allahu tacaala markaynu awowga arrimihiisa ka hadlayno ilaa idaa kaana hunaaka ikhwa ilamaa inay halkaa ku sugan yihiin walaala mooyaane waa likownihim ahaanshiyahooda walaaluhu ay yihiin filqurbi xagga dhowaanta ilalmeyiti ay u dhow yihiin iyo wahwa awowgu uswatun kuwii ka siman oo waa iskaga mid aw abawaani amase labada waalid awda haddaad sideeda isaga daysana waad heshaa bimacnaa waaw haddaad ka dhigtana waad heshaa ay wa abawaani iyo laba waalidna kalama mid aha oo macahumaa macooda uu yahay zawjun zawj iyo say waritha wax dhexlaya labada waalid iyo zawj isu yimina waa labadii masale qaraaweyntuu rabaa inuu yidhaahdo labadaana kulama mid aha oo halkuu ka lahaa fa thulusulbaaqi lahaa muratabu hooyada ayuu rabaa inuu yidhaahdo maanta thulusulbaaqi ma lahe mar haddii awow la joogto iyadaa ka dhow eh thulus kaamila bay leedahay oo thulusu jamiici ilmaal ayay labadaana mutaysanaysaayo awowga aabbaha masaladaana kalama mid aha labadii qaraaweynta aw abawaani ama laba waalid oo macahumaa macooda zawjun waritha sawj uu wax dhaxlayo falummu hooyo tarihu way dhaxlaysaa lithuluthi thulus bay dhaxlaysaa maca aljaddi tarith awowga la jirkiisa hooyadu thulus ayay dhexlaysaa oo thulus bay wax ku dhexlaysaaye thulusulbaaqi ma jiro mar haddii maanta masaladu awow uu meesha joogo ee aan aabba jirin qaraaweyntii meesha ka baxday oo ma jiro thulusulbaaqi wahakadaa sidaasi oo kale laysa ma aha awowgii shabiihan mid shabaha bilabi aabe mid shabaha ma aha fii zawjati lmeyti wa ummin wa abi sawjada meydka la jirkeeda iyo wa ummin wa abi aabbe iyo hooyo macnaha masalada ay ku sugan yihiin sawjadii meydka waa qaraaweynta suuradeedii labaad wey iyo aabbe iyo hooyatay ku sugan yihiinee kalena sidaa horuu la mid yahay khulaasada hadalku waxa weeye labadii masalo ee qaraaweynta oo macnaha qaraaweyn loogu bixiyey kaanamaa laba xidig oo ifaya min alkowkab alaqar yacni markaa xidiga iftiimaya labadii aada u iftiimayey ayaa magacu saas u dhacaya labadii iftiinka waaweynaa ee qaraaweynta la odhan jiray kalama mid aha aabbuhu awowga kalama mid aha ee halkay macal hooyadu ay mutaysan jirtay aabbaha la jirkiisa thulusulbaaqi maanta thulus kaamila bay leedahay marka qaraaweynna masaa'ilka waa la yidhaahdaa labadii masalo cumariyatayn oo cumar loo nisbeeyey oo ciddii ugu horreysay xukuntay cumar ibnu khadaab ahaa marka hariibatayn oo labadii qariibka ahaa ee masalada aada u qariibka macnaha aan lagu oqoonin qaabkooda oo kale dhaxalka waa la yidhaahdaa hariimataynna waa la yidhaahdaa oo hariim yacni kii dayn lowga ahaa oo ka-anamaa in labadii zawjayn laga dhigay qof dayn leh oo kale oo inta intiisii loo saaray labadii waalidna si gaara wax loogu dhaxlay magacyadaasay leedahay marka labada masale ee magacyadaa leh ee aynu shalayna soo maraynay aabbaha awowgu kalama mid aha saddex masalou markaa tilmaamay oo awowgu uu ku khilaafsan yahay aabbaha oo uu kaga gedisan yahay adigu saddex kalena waa jirtaa oo sharaxa uu kuu saarayo waxba se iminka wakti iskaga qaadi maayo sharaxaad ka eegi doontaa wa xukmuhu awowga xukumkiisa iyo wa xukmuhum walaalaha xukumkoodu saya'tii wuu iman doonaa wuxuu inoo ballan qaadayaa haddii alla inagu simo walaalaha iyo awowga xukumkoodu si gaara inuu iman doono wa xukmuhu ay xukmu ljaddi awowga xukumkiisa iyo wa xukmuhum xukmu likhwa walaalaha xukumkoodu saya'tii wuu iman doonaa oo baabuljaddi walikhwa baab la yidhaahdo ayuu ku iman doonaa mukamala albayaani xaal uu yahay mid la caddayntiisa la dhammaystiray fil xaalaati xaalaadka gudahooda xaal uu yahay mid caddayntiisa la kaamil yeelay oo aan mid laga tegin isagoo ah buu iman doonaa xaaladaasi buu ku iman doonaa xaalad faahfaahsan oo aan waxba laga tegi doonin ayuu ku iman doonaa halkaasi baa markaa uu u dibdhigayaa waayo baab si yar loogu degdego ma aha bay yidhaahdaan ahlulcilmigu waa baab aada iyo aad u howl badan baabka jadku markase lasoo koobo wuu iska ururi doonaa sidaa awadeed ayay soomaalidu kaba ka mahmahdaa oo ay yidhaahdaan masale jad iyo meher carmal iyo maqrib daruureed midna laguma degdegabaya saddexdaa qodob midnaba laguma degdegaya masale jad waa masalada awowga oo awowga masaladiisa si yar looguma degdegabayaan waa la yska hubsadaa maadaamuu intuu doono isa soo labarogayo oo aynu arki doono marba nooc inuu u midabayn doono meher carmal laftiisu waa sidaas si leeg bal warqadan ay sidataa inay foojari tahay in la soo ceshadayba oo warqadani ay iska haysato inay kii horeba kasoo dhammaysay oo halis ay tahay inuu markaa mid hinaasiya furay oo uu ku eeganayo markaad guriga gashaba arrintu wareeri doonto si badan baa la ysaga eegaa markaa laguma degdega buu leeyahy waxaa la mid ah maqrib daruureed haddii maqribka daruuri gasho haddaad soomantayo hadday salaad tahayba iska hubi qoraxdii inay dhacday oo si yar ha ugu degdege marka musanifku raxmatullaahi calayhi ahlulcilmigu si weyn bay baabka uga digaan in si howl yar lagu galo eh wuu inoo ballan qaaday inuu isagoo faahfaahsan soo dhigi doono marka wuxuu yidhi wa xukmuhu ay xukmuljaddi awowga xukumkiisa iyo wa xukmuhum walaalaha xukumkoodu saya'tii waa imaan doonaa mukamala albayaani xaal uu yahay markaa mid la dhammaystiray caddayntiisa fil xaalaati xaalaadka gudahooda xaal uu yahay mid caddayntiisa la dhammaystiray oo waxba aanay ka dhinayn wa bintu libni ta'khudu sudsa idaa kaanat maca albinti mihaalan yuxtadaa wa bintu libni inanta maydka inankiisu uu dhalay inanka maydku inanta uu dhalay ta'khudu way qaadataa waa bintulibniye asudusa sudus bay qaadataa idaa goortii bay qaadataa kaanad ay tahay maca albinti ay maca binti sulbi binti sulbi la jirkeed inantii maydku dhalay markay la joogto ayay qaadataa mithaalan ay ijcal ka yeel daalika arrinkaa isaga ah mithaalan tusaale ka yeel yuxtadaa oo lagu daydo oo lagu sargoosto sidaa ka dhig wuxuu inoo tilmaamayaa qolada markaa afraad ee wax ku qaadanaysa suduska ama lix meelood beel ahaanta waa inanta bintulibnida la yidhaahdo inanta inanka maydku dhalay maydkaasi hadduu dhadig yahayna waa inantay ayayada u ahayd hadduu lab yahayna waa inantu awowga u ahaa ee inantiisu dhashay xale inankiisu cafwan inankiisu dhalay inantaa inankiisu dhalay wey marka inanta noocaasi ahi xoolaha waxay qaadanaysaa lix meelood meel ahaan bishardi waa marka ay la joogto inan qura oo maydku dhalay markaa si aanad u moodin arrintu inay ku kooban tahay inanta maydku dhalay oo qura markay la joogto ayuu ku yidhi mithaalan yuxtada ay ijcal ka dhig arrintaa iyada ah bintadaasoo qura markay la joogto ha moodine daalika arrinkaa waxaad ka yeeshaa mithaalan tusaale ka dhig xaqiiqa sideeda haw qaadan ee tusaale ka dhig yuxtada lagu sargoosto tusaale lagu sargoosto ka yeel oo wuxuu kuu tilmaamayaa waxaad arrintaa uga qiyaasataa oo ka dhigtaa oo ku sargoosataa mar kasta oo bintul ibni naasila ay la joogto iyo fa akhar maca bintin aclaa minha maca bintin oo aclaa minha yacni fi daraja bintul ibni kastaa markay la joogto derajaday doonto hoos ha u degto tan qura ee sare iyo ta labaadoo qura ha ka dhigin ee mid kasta oo bintul ibni ah hadday sarrayso oo nisfi qaadato ila markay sarrayso nisfi bay qaadanaysaa ta ka hoosaysa sida kuwii hore oo kale ka dhig oo iyagana markaa ta sare nisfi siiso kuwa hoose sudusi masaladaasuu ku ishaarayaa mithaalan yuxtada arrintaa waxaad ka dhigataa oo qura tusaale lagu sargoosto ka dhig ee ha u qaadanin in lagu leeyahay inanta maydku dhalay oo qura markay midh tahay ayay hablaha banaatul ibniga ah ee ka hooseeya suduskaysa sidaa uma jeeda buu ku leeyahay ee waxaan u jeedaa hadduu inanta maydku dhalay iyo hablihii ka hooseeyey isu yimaadaan ta koowaad ee sare waxaad siisaa nisfi kuwa hoosena sudusi haddii bintu sulbiba aanay jirin ee meesha waxaa jooga bintul ibni midh qura ah iyo bintu ibnil ibni inanka inankiisu inantuu dhalay waa laba isu eedaahe ma aragtaa sidii labadii horeba eedday isugu ahaayeen ta sarena nisfi c kuwa ka hooseeyana suduske hadday hoos usii degaana oo bintul ibni xitaa ma joogtee waxaa joogta bintu ibnil ibni yaa lambar kow ah waxaa ka hooseysa bintu ibnil ibnil ibni yani lambarkii saddexaad ee hoosaa jooga markaana ta sare nisfi c kuwa hoosena suduskii mithaalan yuxtada oo wuxuu rabaa inaanad moodin bintu sulbi oo qura arrintu inay qusayso ee wuxuu rabaa inuu ku ishaaro war kuwa ka hooseeyana sida ta sare iyo ta hoose aada ula dhaqantay kuwa kasii hooseeyana ula dhaqan wa bintul ibni bintul ibnidii intay doontaba hoos ha u degtee hadday tii koowaad tahayna waa sidaasuune ta'khudu way qaadanaysaa assudusa sudus bay qaadan lix meelood meel ahaan idaa goortii bay qaadan kaanad ay tahay maca albinti ay maca binti sulbi bintu sulbi markay la joogto ayay qaadanaysaa sudus mithaalan laakiin arrintaa ijcal ka yeel lidaalika arrinkaa isaga mithaalan tusaale ka dhig oo labadanoo qura arrintaa ku gaabin yuxtadaa lagu sargoosto tusaale aad ku dayato una ku sargoosato oo midba miday ka sarrayso aad sidaa ula dhaqanto arrintaa iyadaa ka dhig wahaakadaa arrintu sidaasi bay ahaatay sidaasi oo kale weeye arrintu al ukhtu walaal inan walaal ah oo macal ukhti walaal maceed joogta allatii walaashaasi dambe oo adlati ku soo dhowaatay bil abaweyni labadii waalidba ku soo dhowaatay oo maydka labadii waalidba ugu walaal ah yaa ukhaya walaalkaygii yaraayow adlati macnaha yaa ukhaya waa iska tamaamul beyt ama cilmigu had ya jeer inuu ku fiican yahay yaraan in lagu barto ayaa lagu ishaarayaa oo lagu tambiihinaya wahaakadaa sidaasi oo kale ayuu ahaaday oo xukunku waa sidaasi oo kale oo midna waxaa la siinayaa sudus midna nisfi waa takmilata thulusayn labadooda thulusayn isku kamilanaya wahaakadaa arrintu sidaasi oo kale ayay ahaatay al ukhtu walaal waa walaashii aabe oo maca al ukhti walaalla jirkeed joogta allatii walaashaasiyoo ta dambuu ishaarayaae oo bil abaweyni ee adlati ku soo dhowaatay bil abaweyni labada waalid baa ku soo dhowaatay taa dambuu sii sifeeyey yaa ukhaya walaalkayga yaraadow walaalkayga yaraadow arrintaas sidaa u qaada buu ku leeyahy marka masalada kaleu tilmaamayaana waxa weeye inan shaqiiqadahi meesha hadday timaaddo waa hal inan bishardi mar kastaba labada habloodta xoogga badan le waa inay midh noqotaa hal inan oo shaqiiqad ah maydka aabbiyo hooye ay isku yihiin hadday joogto meesha laba hablood cafwan labaha odhan mid qura iyo tira intay doonaan mid iyo wixii ka badan boqolaalna ha noqdeene oo aabbena joogaan oo hablo qura ah oo aan rag ku jirin hablihii aabbena midh iyo wixii ka badan baa jooga tiraday doonaanba ha noqdeene walaasha shaqiiqadaahi xoolaha barh bay leedahay waa dhaxalweylay barh bay qaadanaysaa hablaha maydka ay isku yihiin aabbaha qura ee aabba qura ay ku walaalaa yihiin xoolaha lix meelood meel ahaan bay leeyihiin labadaa hablayo waxay isku qaadanayaan thuluthayn oo marka sudus iyo la ysu geeyo nisfi waa thuluthaan tusaale ahaan markaad lix qori ku dhisto gabadha nisfiga lehi saddex qori bay leedahay oo lixda nisfigeedu waa saddex ta waxa weeye suduska lehna lixda qori ahaan bay leedahay saddex iyo midh markaad isku darto waa afar meeshii labaa ku hadhay afarna lix waxay ka tahay thuluthaan oo lix markaad afar qof siiso qofkaasi wuxuu qaatay thuluthaan saddex meelood laba ahaan ile waa saddex meeloodo min laba ahe laba labaad buu qaatay markaa thuluthaan buu qaatay marka labada hablayo waxay isku qaadanayaan thuluthaan takmilatu thuluthayn baa la yidhaahdaa xadiiska bukhaarigana nas bay ku tahay iyadoo lafdigaa cabiray takmilatu thuluthayn oo cabdillaahi ibnu mascuud radia allahu tacaala canhu xadiiska bukhaariga markii la weydiiyey markaa mayd ka dhintay inan uu dhalay iyo inan inankiisu dhalay iyo gabadh ay walaala yihiin saddexdaa hablood buu ka dhintay waxa uu yidhi laaqdiyanna fiiha biqadaa'i nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaan ku xugminayaa wallahi arrintaa iyada ah sidii uu nebigu ku xugmiyey sala allahu calayh wasalam dabeedna wuxuu yidhi lilbinti annisfu xadiiska bukhaariga inantu barh bay xoolaha leedahay wain kaanat waaxidatan falaha nisfu walibintilibni asudus bintulibniduna lix meelood meel ahaan bay leedahay takmilata thuluthayn sidaasi buu ka cabira waxay isku dhammaystiranayaan thuluthayn labadoodaasi waxay qaateen xoolaha saddex meelood laba ahaan wamaa baqiya wixii soo hadhayna falilukti walaashaa iska leh labada qoriya hadhay lix baa masalada lagu dhisayaa labada qoriya hadhayna walaasha ayaa iska leh rawahu lbukhaari iyo wagayri markaa waxaad arkaysaa halkaa waxaa ku buraya qaacido soomaalidu ay adeegsadaan in badan oo xadiiskaasi daliil u yahay oo ay tilmaamaan rag baa xoolaha dhaxal joojiya ee dumar keliyahay xoolaha ma dhammaystaan waa iska hadal meel waa'ay waa hadal meel waa'ay ee in badan ayay xoolaha dumar qura qaataan raggii oo sidaa usoo tuban laga dhaqaaqaa oo suuradanba iminka xoolihii oo dhan saddexdaa hablood baa qaatay cid damboo midh u hadhay ma jiro markaa soomaalidunbaa iska aaminsan oo inta badan ku odhanaya waa rag baa xoolo dhaxal joojiye e ila dumar keligood wada yeelan maayaan xoolaha e shiikow baaqiga yaa leh baaqiba kuma jiraa la yidhaahdaa waxba kama hadhin ya waktiyo badan bay dhacdaa inay qaataan dumar qura hablaha walaalaha ahna markay shaqiiqadu nisfigeeda qaadato hadday shaqiiqadu midh ka bataan kuwa liabkaa way ridaysaa sidaynu dib ka arki doono ee naadimkuma inoo keeni doono laakiin hadday mid qura tahay oo xoolaha nisfi qaadato thuluthaan baa faradka dumar dhaxal ku qaata ugu badan oo dhaxalba thuluthaan baa faradkaasa ugu badan asalkiisaba e dumarna isagunbay wax ku qaataan oo qadarka ugu badan ahe waxay noqonaysaa mar hadday isku hablo nooca nooca quraa isku ah noqdeen oo ama hablihii la dhalay ama hablihii walaalo ahaa mar hadday isku nooca qura yihiin kuwa liabka ana sudusi takmilata thuluthain inta ka soo hadhayna ciddii usoo hadhay ha qaadato ama ciddaa usoo hadhay rag ha noqoto ama dumar ha noqoto ciddii doonaysa ha noqoto adugu suuradan dambe dee dumarba ma noqon karta eh laakiin suurada horey dumar noqon kartaa wa sudusu fardu jaddatin fi nasabi waaxidatan kanat liummin aw liab waa sudusu qoladii lixaad ee wax ku dhexlaysay suduska ayuu rabaa inuu tilmaamo qoladii shanaad wahaakada alukhtu maca alukhti alatii bilabaweyni ya ukhaya adalati bay ahayd qoladii lixaad waa ayeyadii markaa wuxuu yidhi wa sudusu suduskii fardu jaddatin ayeeyo faradkeed weeye fi nasabi nasabka gudihiisa ayeeyadaasi oo ku sugan faradkeed weeye meesha wuxuu ka saarayaa ayeeyadii walaaga oo dhinaca walaaga iyo ayeeya waxba kuma dhaxasho oo dumarba dee cidday xoreeyaan mooyaane ama si toos ha u xoreeyeen ama sabab waxa weeyaan dee ciddii ay xoreeyeen cidday sii xoreysay ha noqotay cid kaleba ma dhaxlaan marka horeba oo walaaga kuma dhaxlaan wa sudusu sudusku fardu jaddatin ayeeyo faradkeed weeye fi nasabi ayeeyadaasoo nasabka gudihiisa ku sugan waaxidatin kaanat mid qura ha noqoto oo liummin xagga hooyo ka ahaatay aw liabin ama xagga aabe ka ahaatay farqi ma leh marka mid qura oo xagga hooyo ka ahaatay ama xagga aabe ka ahaatay dhinacay doonaysaba ha noqotee faradkaasi waxa uu u sugnaaday ayeeyo hadday bataanna waa la mid oo weligoodba suduskaasi u kordhi maayo wa sudusu suduskii fardu jaddatin ayeeyo faradkeed weeye ayeeyadaasi oo fi nasabi ku sugan waaxidatan kaanad mid qura ha noqoto oo liumin xag hooyo ugu markaa ayeeye ah aw liabin ama xag aabe ugu ayeeya farqi male ama xag aabe ha ka timaado ama xag hooyo ha ka timaado ama labaduba ha isu yimaade farqi male ayeeyaduna sideedaba hadday wax dhaxasho uun sudus bay wax ku dhaxashaa wax kale waxba kuma dhaxasho hadday wax dhaxasho uun hadhow faahfaahinteydana isagaa inoo keeni doona oo ayeeyada waxoogaa kala qaadqaadi doona kii toddobaad buu rabaa inuu gebagabeeyo ee suduska wax ku qaadanayay isagoo shardigiisana raacinaya wa waladulummi weladkii hooyo waa walaalkii hooyo eh yanaalu waa gaadhayaa oo bimacnaa ya'khudu waa qaadanayaa asudsa suduska wuu qaadanayaa alifku waa iska alifulidlaaqe asudsa suduska ayuu qaadanayaa wa shardu shardi fii ifraadihi kelinimadkiisa la shardinayana laa yunsaa lama ilaawayo oo lama ilaawayo shardigaa isaga ahina mid la ilaawayo ma aha wa waladulummi walaalkii hooyo weladkii hooyo macnaa waa walaalkii hooyo ee ilmihii hooyo yanaalu waa qaadanayaao waa gaadhayaa asudsa lix meelood meel ahaan wa shardu shardin la shardinayo fii ifraadihi keli noqodkiisa la shardinayana laa yunsaa la ilaawi maayo oo mid la ilaawayo ma aha ee kelinimo markuu yahay ayuu sudus qaataa binasi lqur'aan oo alle waa ka tilmaamaya wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'a walahu akhun aw ukhtun falikuli waaxidin minhuma sudus yacni wain kaana rajulu yuurahu kalaala haddii nin yahay kii la dhaxlayo kalaalatan xaaluu yahay aw imra'atun ama haweeney baa la dhaxlayaa kalaalatan xaal iyaduna tahay walahu akhun shaksigaa dhintay labiya dhadinkuu doonayaba ha noqde ee wuxuu leeyahay walaal lab aw ukhtun ama mid dhadig buu leeyahay falikulli waaxidin minhuma sudus mid kastoo ka mida iyaga ila mar isuma imanayaane mid kastoo ka mida oo jooga hadduu inan yahay iyo hadduu inan yahay iyo hadduu labeeb yahayba lix meelood meel ahaan sii farqi ma leh waxba ha u kala fadilin mar hadduu li'um yahay marka aanu li'um ahayn ayaa shaksiga loo eegaa ma labbaa ma dhadigba ma labeebba axkaamta markaasuu isku khilaafaa hadduuse li'um yahay waddo qura wada mari in sha allahu tacaala waxbaa markaa hore ugu sii mari mayno nadmiga inta hadhay ee waxaynu uun inshaaraynaa min baabi alfaa'ida sudusku waa faradka qura ee ay dhici karto hal masalo oo qura saddex jeer inuu ku yimaado min baabi alfaa'ida kelmaddaasun baynu ka dhigaynaa sudusku waa faradka qura lixdii farad ee ay dhici karto hal masalo oo la dhaxlayo saddex qof oo sudus leh inay isugu yimaadaan waa faradka qura ay dhici karto faradyada kale nisfiga oo ay dhici karto laba qof inay isu yimaadaan mooyaane farad kaloo masalo kale isugu yimaadaa maba jiro lixda faradba waxa kulmo oo qura labadaa farad baa laba qof oo leh ay dhici kartaa inay isu yimaadaan haddaba sudusku isagu sida nisfiga laba qura maaha eh wuu ka badan yahoo saddex inay isu yimaadaan saddexna kama gudbi karo ayaa dhici karta sida in mayd dhinto oo uu ka tago aabbihii iyo hooyadii iyo inanuu dhalay iyo mid inankiisu sii dhalay aabbihii iyo hooyadii iyo inanuu dhalay iyo mid inankiisu sii dhalay aabbaha iyo hooyada mid kastaaba likulli waaxidin minhuma sudus weeyi bintadan maydku dhalayna nisfi bay leedahay bintul ibniduna sudus bay qaadanaysaa waa tii aynu iminka akhriyayna soo marayna dabeedna meeshii waxaa soo galay labadii waalid oo mid kastaaba sudus leeyahay iyo bintul ibnidii oo sudus leh takmilata thuluthayn xooluhuna lix qori baa lagu dhisayaa sidaasay ku dhammaanayaan oo yarta nisfiga lena lixda saddex baa la siin ta suduska lena midh baa la siin laba qora hadhayo labada kalena waa labadii sudus ee labada waalid oo midba midh baa loo dhibi lixdii qoriba waa dhammaanayaan iska kala tagaa la odhanaya marka way dhici kartaa waa faradka qura ee ay dhici karto saddex qof oo midba sudus kaa doonaya inay iskaasoo agtaagaan halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam